runtii arrintaa bilays waha way xaqiijiyeen waa arrin jirta waa arrin markaa caddaynteediina bilays ku soo heleen marka muxuu yahay dareenkaaga adiga maadaama aad tahay xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada oslo dareenkayga runtii ku wajahan arrintaa wuxuu ahaa waxa weeye mid runtii murugo leh oo laga tiiraanyoodo ayuu ahaa waayo inankani wuxuu ahaa isagoo uu ka baxsanya waxoogaa magaaladan oslo tuulada ay deganaayeen magaalada deganaayeen ayaa wuxuu ahaa mid taabatay bulshada soomaaliyeed oo ka kooban ilaa soddon iyo sideed kun oo qof si adag bay noo taabatay waayo waxay hayd arrin lama filaana waayo inankaas wuxuu ahaa inaan iskuulkiisa ku wanaagsan inaan xagga isboortiga iyo ciyaaraha ku wanaagsan wuxuu ahaa inan runtii loo hanwan yahay markaana da-diisu ilaa koob iyo labaatan ahayd marka runtii waxay nagu noqotay arrin fajac ah oo filan waaya waa gartay marka dareenkaas ay ku dhalisay bulshada soomaalida ka sokow waxaad sheegtay inuu ahaa wiil maaragtay iskuulkiisa taga maxaa sababa ayaad is leedahay inuu isbedelo oo oo maaragtay uu ku biro kooxaha xag jirka wallaahi haddaan ra'yigayga cabiro waxaan anigu u arkaa in uun ay jireen kolley halkan waxaa jira dad uu la kulmay cid kale ama gacan kale oo arrintan radicalizationka ama maskax dhiqidda ku samayn karta oo wax u sheegtay way dhici kartaa cid uxidhiid la yeeshay sida badan waxaa la yidhaahdaa dhinacan internetka ayay dhallinyaradu aad iyo aad u galaan dabeedna markaa way akhristaan markay internetka ka akhristaan waxyaala kala duwan waxay la kulmaan niman dee wadaada isku sheega runtii oo markaa maskaxda ka bedela dhallinyarada marka waxaan leeyahay un anigu dhinaca meediyada ama internetka ayaan saarayaa runtii in isbeddelku ka yimi waxaad ka mid tahay dabcan mas-uuliyiinta xildhibaanada ah ee golaha deegaanka ee oslo dadka soomaalida ma la kulantaan oo ma kala hadashaan dhibaatooyinka ay leeyihiin kooxaha xag jirka ama inay caruurta duufsan karaan oo dhibaato noocan oo kale ay ka dhalan karto ha ridwan runtii imikada aan kula hadlayaba runtii waxaan ka soo baxay shir arrintan lagaga hadlayo oo uu qabtay organisation ka mida ururada ka jira dalka norway ay soomaalidu leeyihiin oo iyada mawduuciisu uu ahaa runtii sidii looga hortegi lahaa in kahortag la sameeyo xagjirnimada waxaa runtii ka hadlay aabba soomaaliyeed oo labadiisii carruur ahaa ama labadiisii hawloodba ay jiraan suuriya oo runtii arrin murugo la sheegay dhibaatadii ka soo martay carruurtiisii halkay joogaan inuu labiyo toban jeer in ka badan ugu tegey meeshaas iyo murugada ka haysata runtii isaga uu sheegay bilayskii ayaa yimi oo noo sheegay arrintu dhibaataday tahay iyo inay inay dhibaato leedahay iyo in la doonayo wax laga qabto waxaa kasoo qayb galay dad soomaaliyeed oo khubaraa oo ka yimi wadamada yurub gaar ahaan waddanka netherland oo kale runtii dadkii soomaaliyeed ee aqoonta lahaa ee dhallinyarada lahaa ee hooyooyinka lahaa ee khubarada lahaa ayaanu maanta arrintan kaga doodaynay waana shirkii labaad ee aanu ka yeelanno wixii aanu arrintan ka yeeli lahayn waa gartay marka la fiiriyo magaalada oslo oo kale waa magaalo yar oo soomaalida iyo dad norwejianka ahba ay ku wada nool yihiin marka ay dhacaan warar noocan oo kale ah qof soomaali ah oo dhalashada waddankaas haystay oo khasaaro intaas leeg ka geystay suuqa weyn ee ku yaalla westgate ma is leedahay aragti xun ayay fasiri kartaa ama ay ay bandhigi kartaa marka laga hadlayo soomaalida ku nool dalkaasi norway ha runtii ridwaan oo aad iyo aad waayo arrintaa runtii anigu waan ka hadlay horena waan uga hadalay haddaanu nahay dadka the community leaderska ama mas-uuliyiinta soomaaliyeed ee joogta waddanka norway waxay dalka norway runtii yaqaanaan marka uu qof soomaali sameeyo ama qof afrikaani wax sameeyo dadka oo dhan ayaa laysku qaadaa waxaad runtii arkaysaa dadku inay si gaara ku eegayaan waxaad arkaysaa runtii in dhinacii shaqada ay kuga adkaanayso lagaa hadlayo waxaa abuurmay shaki badan oo ku abuuran dhallinyarada soomaaliyeed oo laga shakiyey in shaqa la siiyo marka runtii way taabatay dhinaca shaqada hadday tahay dhinaca kulanka magaalada hadday tahay runtii si aada ayay noo taabataa markaa dareen ayay nagu abuurtay badan wuu jiray nin kale oo isna soomaaliya oo ka tegay norway oo da-diisu lixdan jir ahayd oo isaguna layidhi wuxuu isku dilay isku qarxiyey waddankeenii dalkeenii hooyo markaa runtii saadad badan baa norway soo galay oo la xaqiijiyey oo ay yihiin dad soomaaliyeed oo norway ama sharci ku lahaa ama deganaa oo soomaaliya markaa runtii arrintaasi aad iyo aad bay noo taabataa iminkasta waanu la barannay oo dee kama baqan ma cabsanno waanu isu tagnaa waanu ka hadalnaa waananu iskaashanaa